barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha disembar waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
duhur qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhegaystayaal dhallinyaro ku nool laascaanood oo magaaladaasi ka furay adeegyo dhinaca farsamada casriga ah oo hore dibadda looga raadsan jiray waxyaalaha aanu qabanno ee aan bulshada ka caawino waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano inaan websaydadii ay u doonan jireen nairobi iyo dibadaha la odhan jiray noo soo samee inaannu samayno oo iyagoo gurigooda joogo aan u dhisaangalanno dhishaankay rabaana aan ugu samayno
dalka jabuuti oo sanadka intiisa badan kulayl laga cawdo oo bilaha qaar ay dadku dareemaan qabow ka duwan cimiladii hore qabowgii baa yimid xitaa meedhashada iminka iska yar tahay sidii hore ma aha biyo hadda ama biyo kulacad dhigata ama yar diirsid baad ku meedhi karaysaa waayo qabowgan qabowguna waa markii jabuuti buu ku yaraya de markuu soo galna dadku aad uma xamili karayaan qabowga waa dad waa kulayl u bartay maaha iminkana roob baa iska daa iska maasha allah heese kala duwan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka
codadkaasi heesta iyo dabcan heese kale iyo barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijkeenan dhallinyarada maanta marka horese wararkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiistii shalay cunaqabateyn ku soo rogay laba hay-adood oo kuwa mukhaabaraadka ah oo dalka ruushka laga leeyahay isagoo dalka ruushkana dalka maraykankana ka caydhiyey ilaa shan iyo soddon sarkaal oo ruusha tallaabadan ayuu madaxweyne barack obama kaga jawaabayaa faragelin la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka maraykanka ka dhacay bishii noofembar ee sanadkan ruushka ah dowladda ruushka ayaa iyaguna markiiba ka hadlay cunaqabateyntan waxaanay ku tilmaameen arrin sharci darro ah iyaga oo ku hanjabay in ay tallaabo adag kaga jawaab bixin doonaan madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa arrintan ka hadlay waxaana uu sheegay inuu toddobaadka soo socda la kulmi doono saraakiisha dhinaca mukhaabaraadka ee maraykanka si ay warbixin amuurahan ku saabsan u siiyaan booliska dalka brazil ayaa sheegay inay heleen baabuur gubtay oo uu ku jiray qof meyd ah oo loo malaynayo inuu yahay safiirkii dalka griiga u fadhiyey brazil kaasoo la la-aa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay telefishinka globo ayaa xalay soo saaray muuqaalka baabuur cad oo gubtay gudaha xaafadda nova egojo oo ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee magaalada rio de janeiro wararka ayaa sheegaya in danjire kayirokos amiridis uu booqanayay qaar ka mid ah asxaabtiisa oo degan xaafadaasi bayaan ay soo saareen booliska ayaa lagu sheegay in safiirka griiga u fadhiyay brazil kariyakos amiridis la waayey habeenkii isniinta markii dad ugu wardambeysana waxaa lagu sheegay inuu joogay xaafadda nova ogojo oo loo malaynayo inuu ku geeriyooday safaaradda griiga ee dalkaasi weli ma aysan xaqiijin maqnaashaha danjire amiridis
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood oo bartay farsamada casriga ah ee tiknolojiyadda ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo ganacsi oo dadweynaha u fidiya adeegyada kala duwan ee dhinaca farsamada sida diiwaangelinta baraha internetka samaynta websaydyada gaar ahaana shirkadaha iyo wixii la mida haddaba wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan arrimaha ku eegaya dhallinyaradan oo aan ku booqday xarun ay ku leeyihiin magaalada laascanood ayaa waxay iga sheekeeyeen shaqooyinka ay soo kordhiyeen iyo waxyaabaha ay ka caawin doonaan bulshada magaalada laascanood waxayna sheegeen in baahi fara badan oo loo qabay in meelo fogfog loo raadsado waxyaabo badan oo dadku ay uga baahnaayeen inay shaqooyinkooda ku maareeyaan farsamada casriga ee haatana dunidu ku tallaabsanaysana ay ka maarmaan iyagoo jooga magaalada laascanood magacaygu waa cabdiraxmaan yuusuf cabdixaafid n eh, waxaan ka mid ahay eh, labada dhalinyarada sida eh, cabdikariin sheegay n waxyaalaha aanu qabanno ee aan bulshada ka caawino waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano inaan websaydadii ay u doonan jireen nairobi iyo dibadaha la odhan jiray noo soo samee inaanu samayno oo iyagoo gurigooda joogo aan u dhisaan garanno dhisaankay rabaana aan ugu samayno sidoo kale waxaan samayna waxaa loo yaqaano n waxaanu dadka ka caawinaa consultanty u nahay in barnaamijyada i t-ga ee qofka shirkad samaysanaya inuu software uu samaysto oo softwareka securitygiisa iyo waxyaalaha la midka ahba aanu ka caawino waxaan kale oo bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan een, een, dad ku nool gobolka sool aanu ka caawinaa in ee, adeegyadii a- een, waxaa loo yaqaano baahida ay u qabaan oo ah technologyga maanta casriga ee adduunka ku tallaabsaday in aanu si ee, waxaa loo yaqaano tax- een, een, waxaan waxaan uga caawinaa si ah, een, een, mug leh oo ay baahida ay rabaan aan uga kafayno ayaanu s- barnaamijka u samaynaa Een, hadda waxyaalaha aan qabanay waxaa ka mid ah inaanu shirkadaha waaweyn qaarkood aanu dhisnay websaytyo qaarkoodna aanu sabanay softwero ay ku shaqaystaan oo ay kaga maarmaan in manual eh, gacanta wax laga qabto oo shaqadii qofkii uu gacantii ama buog iyo waxyaalaha lamid ah uu ku qoro n cabdiraxmaan waa arrin aada u wanaagsan runtii magaalada laascanood baad wax ku barateen waxaanaad samaynaysaanna waa waxyaabo fara badan oo bulshadu ay baahi u qabtay bal markaa ka warran aqoontiinna ka dhallinyar ahaan ee aada laascanood ku barateen iyo baahidan daboolitaankeeda aada dabosheen Een, horta een, way ku adag tahay dadkan een, qaarkood ma fahansanaba waxa loo yaqaano muxuu ku tarayaa een, barnaamij aad maanta samaysato oo shirkadaadu ay ku shaqayso muxuu ku tarayaa website aad samaysato oo aad isticmaasho muxuu ku tarayaa in lagaa caawiyo in aad technologyga maanta jira aad isticmaasho ama aad ku shaqaysato marka dadka qaarka yar ee aan fahansaneyn waxaa loo yaqaano barnaamijka teknolojiyadda ee baahida loo qabo waanu fahansiinaa oo waxaanu ka caawinaa waxaan waxa isaga shaqaynayaan waxa ay yihiin iyo faa'iidada ay leeyihiin sidoo kale dadka og faa'iidada ay leeyihiin iyo waxa ay yihiinna waan u sakin ugu dambeyntii qaar badan oo ka mid ahi way fahmeen waxaan waxay yihiin iyo sida u shaqaynayaan waxyaalaha la yaab kale ee aanu ka aragna waxaa ka mid ah ma idinkoo laascaanoodka eh, jooga oo jaamacadda nugaal ka baxay oo magaalada eh, ka shaqaysta ayaad eh, waxaad samaysaan barnaamijyadii aan u doonan jirnay een, dibadda oo intaan qof la hadlan odhan jirnay war hebelow een, hostinkaa noo soo samee magaca domainkaa noo fo- soo fur websitekaana noo s- noo dhiseen gare barnaamijyadaas oo kale ayaa nugula yaabadnaa run ahaantiina waan ku qancinay in ay eh, eh, aanu barnaamijyadaas sameyno awoodoodana leenahay dhalinyaro badan oo ka mid a g- dadka gobolka degan oo jaamacadaha ka baxayna tiimkayaga ayay ka mid yihiin oo wayna la shaqeeyaan Eh, fursad shaqo oo fiicanna way u noqotay eh, khibradna way u noqotay labadaba n cabdifataax waxaad iga sheekaysaa n siduu inoo sheegay saaxiibkeen n shaqadaasi waa shaqo n aada u muhiima n dhallinyaraduna ay u baahan tahay in lagu dhiirigeliyo bal iiga sheekee ka dhallinyar ahaan kuwa kale ee idinka idinla midka ah iyo waxyaabaha aad is leedahay n marxaladdan aad ku soo marteen oo kale
Een, aad baa u mahadsan tahay magacaygu cabdifataax cabdilaahi cabdikariin aad baa u mahadsan tahay laakiin inta badan waxaanu sameynaynay een, inaanu mar walba da- daboolno baahu- baahida bulshada een, hosting oo kale iyo software developmentka haddaan qaybtaa usoo noqdo waxaanu aragnay kombaniyadii magaalada ka jiray iyo dadkii magaalada oo inta badan isticmaalaya een, waxyaabo meelo kale laga soo sameeyey Een, run ahaantii eh, barnaamijkaas aanu ugu talagalnay een, kombaniyada magaalada iyo dadkan ganacsatada ah waa barnaamij ku bays garaysan horta af soomaali daboolayana eh, baahida dadkani ay u qabaan eh, rasmiga ah tusaale ahaan kuwi buugu waa generaal waxa uu qabanayo in eh, noocyo f- kala duwan loo isticmaalo qof walba wuxuu ka baranaya wax yaroo kooban marka dadka anagu barnaamijkeedaan ugu talagalnay waxaanu ku dabooleynaa baahidooda een, hadda rasmiga ee jirta tusaalehaan qofka waan wareysanaynaa een, ciladaha ka haysta sistamka uu rabo in loo dhiso ama qaabku u rabo marka waxyaabahaas oo dhan baanu kaga duwanahay anagu meeshii baanu joognaa waxaanu dareemaynaa baahidoodii rasmiga ahayd ee ku- ku salaysnayd ee waxa ay ka ganacsadaan intaanu kusoo guda jirnay waxyaabahan experiensiga ama khibradahaanu kala kulmnay la wadaagayna tusaale ahaan qofka ardayga ah wuxuu jecel yahay inuu barto kun wax oo kale markuu ardayga ka soo baxo waxaa laga yaaba inuu waxyaaba badan isku dayo marba uu raaco waxa uu arko in qof ku dhaqaaqay marka waxaanu tusaynaa wax walba waddada ay leeyihiin in loo raaco iyo qaabka ay uga mudho dhalin karaan waxaad marka ay bartaan daqiiqda uga mudho dhalin karaan laakiin haddii shirkaddu maanta ay soo qaadato wax lasoo jebiyey waxaa hadhow caqabad ku noqonaysa in wax lasoo jebiyey iyagana markaa laga qaado oo inta qofkii shirkaddii lahaa intay u timaado ama online kusoo dhex gasho ay wixii dhaatadii ay ka qaadato kadibna hadhow leeyaha dhaatadii waa la waayey tusaale ahaan ee, dad badan waxaa ku dhacda inay quick book oo kale barnaamijkan layaaho waxaa jira isagoo la iibsado oo lacag sanadkii la bixiyo oo full version ah oo qofkii shirkadda kasoo iibsanayo lacagta uu bixinaya caadi buu la macaamilaya waxaa kaloo jirta qaab kale oo ah in qofkii intuu lasoo karagareeyo iyadoo bilaash loogu shubaya qofkii soomaaliga wuxuu door bidayaa in wixii bilaash looga siiyo hadhow laakiin ma oga shirkadiisii labada sane soo jirta ama sanadka soo jirtay inay caqabad ku noqon karto in barnaamijkii uu soo jabsaday inta dib looga saarto kadibna marka kombanigii eh, wixii wax ku lahaa iyo sherarkii iyo eh, waxyaalihii ka maqnaa uu waayo marka caqabadaas ayaa jirta waxaa loo gudbi karaa keliya waxa weeyaan inuu eh, waxyaalaha lasoo iibsanaya ay noqdaan wax saxa oo ama lama samaysto waxyaalaha ay dadku gaar u leeyihiin
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo dhallinyaradaasi wareysanayay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a inkasta oo maraykanka aada looga cabanayo qabowga islamarkaana uu gaaro heer aada u daran haddana meelaha qaarkood qabowga waxaa loo arkaa xili la sugo oo lasoo dhoweeyo inkasta oo labada qabow ay wadaagaan magaca oo keliya dalka jabuuti ayaa deegaan looga bartay dadka dhegeystayaal intaas idin kugu celiyo dalka jabuuti waxaa loogaga bartay kuleel aada u sarreeya hase ahaatee xiliyadan marka la gaaro waxaa laga- oo laga raystaa kuleylkii waxaana soo dhaca neecaaw qabow hase ahaatee dad badan ayaanan hore ula qabsan qabowga inkasta oo meeraha- meelaha qaarkoodna dadka ganacsatada ah ay kaga faa'iidaan dharka dhaxanta dhalinyaro fara badan ayaa haddaba aragtidooda ka dhiibtay qabowga dalkaasi jabuuti warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti kasoo dirtay waryaheena sagal saciid faarax inta badan qaybaha dhalinyarada kala duwan ee dalka jabuuti ayaa waxay aada ugu faraxsan yihiin maadaama hadda la galay xilligii qaboobaha iyagoona ku naaloonaya qabowga iyo jawiga macaan ee ka jira dalka jabuuti iyadoo dhowaanahana dalka jabuuti guud ahaan uu ka da-yay roob dadku ay ku diirsadeen marka la gaaro xilliga qaboobaha dalka jabuuti waxyaabo badan ayaa iska bedela sida ganacsiga oo inta badan la keeno kareemada jirka ka difaaca qabowga iyo dharka dhaxanta celiya waxay dadku inta badan cabbaan shaax iyo cuntooyinka kulkulul si ay qabowga iskaga difaacaan haddaba xilliyada hadda aynu ku jirna ee qabowga ayaa dhalinyaradu inta badan waxaa ku adkaata kicidda xilliyada hore ee subaxa shaqatagga xilliga qaboobaha dadku inta badan waxay iska ilaaliyaan biyaha iyagoo biyuhu xiliyadan oo kale dalka jabuuti ay aada u qabow yihiin marka la eego xilligii kuleylka dadku biyaha waxay ku diri jireen baraf si ay biyaha u qaboojiyaan laakiin xilligii waa uu isbedelay hadda inta badan dadku ay iska ilaaliyaan inay biyuhu taabtaan iyadoona ay qasab tahay weysadii qubayskii iyo waxyaabihii la halmaala dhallinyaradu waxay aada u iibsadaan kareemada qaybahooda kala duwan kuwaasoo jirka ka difaaca qabowga farxaan iyo ceeleeye waa laba dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada iibisa qaybaha kala duwan ee cosmatikiska ama waxyaabaha dadku ay u isticmaalaan uduga iyo jirka waxaana kala sheekaystay sida hadda ay dhalinyaradu wax uga iibsato wallaahi wakhtiyadan qabowga kareemadu aad bay u socdaan sidii wakhtiyadii hore een, kuleylka ay ka socod badan yihiin because qabowbaa soo biiray aan dadku de ay u baahan yihiin kareemada Een, marka aad baa loo iibsadaa amiga kareemada marka kareemada inta badan idinka iibsada maxaa ugu badan kareemada wallaahi waxa u badan inta laga iibsado kuwan eh, ah, jidhka la mariya lagu dhaashado eh, dadka qa- een, ka celiya xagga dhaxanta subaxdii oo kale qofka uu soo umarsado waayo dee dadku qabowgii baa yimid xitaa meedhashada iminka iska yar tahay sidii hore ma aha biyaha dee amaada biyo kulacdeed baa ama yar diirsatid baad ku meedhi karaysaa waayo qabowgan qabowguna waa markii Djibouti buu ku yaryahay dee markuu soo galna dadku aad uma xamili karaan qabowga waa dad waa kuleyl u bartay maaha Ah, iminkana roob baa iska daa iska maasha allah Eh, kareemada wallaahi dhalinyarada suuqa aad baan u iibinaa iminka gaar ahaan dukaanada ku jooga balasrambu
bal qabowga markaan eegno subaxii markii la shaqo tagayo kale ka waran Waa subaxii marka shaqo tagis horta caajis horta ilaa subaxda haddaad toddobada kacday ilaa sideed caajis baa kugu jirayba waa dhulkaas ka qabo darteed marka subaxdii inaad eh, saa u kacdid ood horey u maydhatid horta way kugu adkaanaysaa bas inaad biyaha dee airairs kugu shubtid maahayn Eh, way kugu adkaanaysaa inaad caadi u maydhatid oo sidaad ee awalkeeda dee markaa firfircoonadii Eh, marka kareemada aad baa loo maarsadaa waqtigan jawigu wuu isbedelay waayo waa waqti qabowey habeenkii iminka dadku jaakeeday xidhaan badi awalna jaakada lama xidhan jaakada finaanadii aad bay u socdaan kareemadan iminka aad baa loo isticmaalaa kuwa een, jidhka ah, habluhu aad bay u isticmaalaan xitaa ragga dhallinyaradaas ka marsada kareemada jidhka iyagu waktigeeda ay haleelaan dee cuntooyinka ka- la cuno maxaa ugu badan ee xilliga bahalka walaahi cuntooyinka subaxda horta waxaa ugu badan dee wax anama waxyaalaha dee ama fuuli ama misirka ama dee qufba harikooga ama waxyaalaha dee waayo waa wax dee ama calooshaada kusoo tiirinaya oo u fiican subaxdii waayo dee dhulkaas ka qabooma shaahana waa cunto badan baa la cunaa waayo shaahana dee een, awalku dadku badi ma cabaan laakiin imikaan qofku iska yar cabaa shaaha subaxdii ama galab ha noqoto waqtiga doonta ha noqoto marka jawigu waa isbedelay jawigii dee kolba jawigii suu dhaqma u- u- u yaalla loo isticmaalaa ganacsiguna wuxuu ku xidhan jawigu kolba suu yahay waqtiyada waxaa la keenaa kareemada la badiyaa waqti waxaa la bar- la bariyaa cadarada waqti shaambooyada la badiyaa marka waqtigan iminka dadku kareemada aad bay u marsadaan magaca walaal
eleelayraamula qabowgu wallaahi aad buu u fiican yahay qabowga iminka wallaahi marna dadku waxay yidhahdaan qabowgaa uu fiican yahay marna uu uu xun yahay haa ya kala garanayo dadku dee in kay raacayaan de labadaba mar waxay kuleelkana waxay ku haranayaan kuleel dhulku waa kuleele mar karanay qabowgu naga soo geliyaan wax walba haa dhaxanta ba- koorar iyo xabaa la xidhaa dee maalmaha qabowga maalmaha kalanda adu waxaa iskaga baxa shaashalmaash wax eh, garmaanayro fudud yaxaa meelaha anugu wallaahi shaksiyaanteeda waa qabowga waa saa argisidba waa ka helaade aduun qabowga ya markuu xoog dumay uu sii biro biro qabowguna marmar waxaa xidhaade ka horiixaa kareemadu wallaahi way fiican yihiin dadkuna dee aad bay noogu iibsadaan kareemada dhaxantiyaxa aad bay noo weydiiyaan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaheenna magaalada jabuuti sagal siciid faarax oo warbixintaas inala socodsiinaysay zahraye maxaa noo xig nuurow dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanada rooda wacan
aduunyada
heesta fanaanada rudowacan inta aynu kusoo dhaafna ee dhinacii isboortiga ayaynu jaleecaynaa waxaa inoo diyaariyey nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaaradda yurub ayaa lagu wadaa in uu furmo maalinta axadda ah oo ku beegan kowda bisha janawari ee sanadka labada kun toddoba iyo tobanka ciyaaryahano fara badan ayaa ka tegi doona kooxihii ay u ciyaari jireen halka kuwo cusubna ay ku biiri doonaan kooxo kale haddaba arrimahaas oo dhan ayaan waxaan ka waraystay maxamed qadar ibraahim daahir oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay nuur bukhaari suuqan wuxuu kaga duwan yahay suuqyadii hore suuq kale oo weyn baa soo baxay oo shinaha ah halkaas oo cayaaryahanadii ugu waaweynaa qaaradda yurub lacago lagu soo jiidanayo ingiriiska iyo spain iyo talyaaniga iyo jarmalka iyo meelaha horyaalada ugu waaweyn shanta horyaal yurub faransiiska ayaa nusha lagu hayi jiray laakiin hadda waxaa soo baxay horyaal la yidhahdo china super league oo hadda horyaaladii waaweynaa cayaartooyda ugu muhiimsanaya ka ciyaaray qaadanaya waliba waxay aada u weerarayaan horyaalka england premier leaga oo ah horyaalada ugu xiisaha badan dunida oo ay ka doonayaan ciyaartooy xitaa garsoor ay ka doonayaanoo waliba ninkii ugu dambeeyey berberliga ka qaataan wuxuu ahaa oscar xitaa tevis xitaa gacanta ay ku dhigeen waliba waxay doonayaan garsooraha mark lettenberg la yidhaahdo ronaldo oo xataa ah ninka dunida hadda ugu fiican oo laba ku lix iyo toban aruursaday abaalmarinta ugu badan adduunka ayaa xitaa ay ku doonayaan inay ku qaataan saddex boqol oo milyan iyo heshiis boqol milyan oo sanadii ah marka suuqan wuxuu kaga duwan yahay suuqyadii hore horyaalka shiinaha ayaa suuqyadii kala weerarinaya oo horyaaladii kale ciyaartooy ka ciyaaraya raba inay qaataan marka maxaa loo aalaynayaa maxay tahay ee, sababaha ee lacagaha fara badan ay u gelinayaan ee, kooxaha kubadda cagta ee shiinaha ee, xilligan waxay doonayaan si lamid a horyaalka hindiya oo kale inkastoo hindiya markii horyaalkooda la furayay ciyaaryahano qaarooyaal ay aruursanayeen laakiin si horyaalkaas uu magac u yeesho kanuna waxay doonayaan in horyaalkooda uu kasoo dhex dhalalo horyaalada ugu weyn qaaradda yurub iyo kuwa adduunyada uu kasoo dhex muuqdo ay doonayaan marka sababaha ugu weyn ee lacag ugu bixinayaan ayaa ah in horyaalkooda uu sumcad lamida kuwa yurub oo kale yeesho oo aada loo xiiseeyo waana sababta keenaysa in dakli badan ay ku bixiyaan laakiin premier leagueka nuuro marka la fiiriyo kooxaha shanta ee waaweyn suuqa way ku jiraan
waayahay ciyaartooyda caanka ah ee laga yaabo in ay kooxihii ay u ciyaari jireen ay ka tagaan ay kooxo kalena ku biiraan yaa ka mid ah horyaalkee se la filayaa inuu noqon doono horyaalka ugu badan ee ciyaartooyda maalgelin doona ee bisha january marka shineeska laga tago horyaalka ugu badan ingiriisku noqon doona sbain real wayba ganaaxan tahay atletic way ganaaxan tahay barcelona halkoo daafac oo booskii alvis baa loo laayahay in la buuxiyo ingiriiska ayaa u noqon karaya suuqa haddana lacag badan ay ku bixi doonto january manchester cayaaryahanana way ka tegi doonaan oo marcus netherlin baa kamid noqon doona manfisibai baa kamid noqon doona iyagu ugu yaraan waxay soo qaadan doonaan hal daafac maadaama daafacooda eric billy uu ka aadayo january ciyaaraha ah koobka africa tusaale ahaan oo kale city iyagu chances baa u imaan doona oo weeraryaha reer brazil ah ciyaaryahano inay ka tagaan waa suuragal laakiin imaanshahooda chels in ugu noqon doono way u badan tahay oo waa nin u gadan arsenal oo kale wingar suuq waaba xiray ma doonayn wax uu keeno chelsea haddaba maaran loo hayn uma badna in ciyaaryahano kale ay keenaysan doonto redis dhudhuujis ay u baahnaan lahayd iyadana dhinaca talyaaniga ka waran serie aada talyaaniga kooxaha waaweyn iyaguna ma laga yaabaa inay ciyaartooy keenaan juventus ayaa iyadu weli hadda difaacyo hadda heshiis hordhacyo la gaartay oo kuwa kuwa ka ciyaara serie ega u badan milan iyagu waxa weye iska raaraadsan doonaan iyo inter milan iyo roma laakiin milan oo kale weli heshiiskeedii lagula wareegi lahaa weli mana dhicin haddii ubada heshiisyo qaali ma samayn doonto laakiin ciyaaryahanko ama labadoo yaryarwan waa isaga soo dari doontaa laakiin waxay u badan tahay juventus in ciyaaryahano cusub ay la timaado iyagu way kaga daqli fiican tahay kuwa kaleo wax dhibiday kurontaha cajuusta kaasi waxa uu ahaa maxamed qadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
nuuraanaya oo aad baad u mahadsan tahay oo dhinacii ciyaaraha ay nala socodsiinayey weli alaan nuur garabkaygu fadhiya nuur oo dhinacii heesahana haddaad inoo raaciso sahar waa mahadsan tahay ee, waxaan soo qaban lahaa fanaanada da-da yar ee deeqa ciise heesta mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso
oo fiyo xanuuniyo haddii uu heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii duurnimo waxaa idinla socodsiinayey sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta galabnimo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waa v o a oo idinleh sidaa iyo duhur wanaagsan